أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlmaa-ida aayadda shan iyo tobnaad ayuu casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ahla اlkitaabi kitaabka dadkiisow ahlu kitaabow qad xaqiiqe ah jaa-akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkeennii baa idin yimid yubayinu xaal ou caddaynayo lakum idinka uu idiin caddaynayo kahiiran wax fara badan ou idiin caddaynayo mimaa kiina ah kuntum aada ahaydeen tukhfuuna inaad qarinaysaan min alkitaabi kitaabka xaal uu ka mid yahay wayacfuu waa dhaafayaa can kaiirin wax badan xaggoodna wou dhaafayaa oo waa ka tegayaa qad xaqiiqo ah jaa-akum waxaa idin yimid min allaahi alla xaggiisa waxaa idinkaga yimid nuurun iftiin nuur iyo wa kitaabun kitaab kitaabka oo mubiinun cad ama wax caddaynayo yahdii kitaabka oo yahdii uu ku hanuuninayo bihi bilkitaabi kitaabka sababtiisa allahu alla uu ku hanuuninayo maxadkii itabaca raacay ridwaanahu alla raacahaanshihiisa raacay subula salaami allaha nabadgelyada u saaxiibka ohoo yani salaamka jidka jidadkiisa yacni ku hanuuninayo wayukhrijuhum ou bixinayaa alle min adulumaati mugdiyaalo ayuu yacni kaga ayuu kaga bixinayaa ila nuuri iftiinka intii ka abuu markaa uu u bixinayaa biidnihi isaga idinkiisa wayahdiihim waa hanuuninayaa ilaa siraatin jid intii ka abuu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan markii rabbi subxaanahu watacaala uu kasoo hadlay labada qolo yahuudiya nasaara mid walbaa in ilaahay la ballamay oo ballantii uu rabbi kula ballamayna ay ka baxeen wax badan oo ilaahay wixii uu ku waaninayeyna ay ka tageen oo mid walbaana alla uu ciqaabay oo qoladii nasaaradii u dambeysay lagu ciqaabay in isnacayb iyo coleytan lagu diray ayaa si guud buu rabbi subxaanahu watacaala ahlu kitaabka uu markaa ula hadlayaa rabbi subxaanahu watacaala oo wuxuu leeyahay yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow waa yahuudii iyo nasaaradii labada qoloba nidahani waa soo gelayaan qad xaqiiqo ah jaa-akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkeennii ayaa idin yimid nabiyullaahi moxamed waay sala allahu calayhi wasalam yubayinu xaal ou caddaynayo lakum idinka ou idiin caddaynayo kahiiran wax aada u badan kaas oo mimaa kii ah kuntum aada ahaydeen idinku tukfuuna inaad qarinaysaan min alkitaabi kitaabkana xaal uu ka mid yahay kaa wayacfuu waa dhaafayo can kahiirin wax badan xaggoodna uu dhaafayo marka rasuulkii sala allahu calayhi wasalam muhimaddii loo soo diray baa waxay ahayd ama hawshii markaa aayey waxa ay yahuuddu qarinayeen iyo nasaarada kitaab ay garteen oo xaqa ah oo ay qarinayeen in badan oo ka mid ou nebiga bannaanka soo dhigay ou caddeeyey sala allahu calayhi wasalam waxyaabahaas marka nebigu sala allahu calayhi wasalama iyagu ay qariyeen nebigu caddeeyey tafaasiirta marka la fiiriyo waxay u badan yihiin sha'nu rajmi arrinta rajmiga waayo rajmiga yahuudda towreed isagoo ugu qoran oo haddii ninka iyo haweenay samaystaan nikaaxna ay soo maraan in dhagax lagu dilo ay waa qariyeen marka waa way qariyeen oo marka waxay ku bedeleen inay wejiga ka madoobeeyaan taxmiim ay ku sameeyaan ay garaacaan oy karbaashaan meelaha inay kusoo wareejiyaanna ay iska dhaafaan markooda sharaafta ahaa zinadu ay ku badatay ayayna waxaa bilaabeen in aynan markaa dilin oo sidaa lagu bedelo ayay bilaabeen markaa rasuulka sal allahu alayhi wasalam suuraddaba waa ugu tegi doonaa yaa waa ugu tegi doonaa inshaa allahu tacaala rasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri min aladina qaluu aamana biafwaahihim walam tu'min quluubuhum ilaa aaya waxay sameeyeen marka laba nin oo lawo ayaa ayay u keeneen markaasi waxay yidhaahdeen balka dadkan kala xukun laba marka yahuudi oo iska zinaysatay markaasaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam uu yidhi maa tajiduuna xadda azani fi kitaabikum qofka sidan oo kale zinaysto maxaad kitaabkiina ka helaysaan markaasay dhaheen aljaldu wataxmiim in la karbaasho wejigana laga madoobeeyo markaasuu wuxuu yidhi qul fa-tuu bitawraati towraad keena buu yidhi intuu ugu tegay meesha ay wax ku bartaan towraadkii bay keeneen barkin buu saaray nebiga sal ll ly slam waa kala bixiyey mid marka yacni ibnu suuriya ayaa aayadii rajmiga gacanta saaray xagga hore xagga dambe ka akriyey cabdullaahi ibnu salaam ayaa wuxuu ku yidhi gacanta ha ka qaado aayatu rajmi ayaa lagu arkay marka wixii ay qariyeen oo kitaabkooda ku yaalay ayuu nebigu marka bayaaninayaa oo caddaynayaa taasayna marka a'imadu in badan oo ka mid ah markaa yacnii ay u badan yihiin ee qaar kalena waxay leeyihiin waxyaabaha nebigu kashifay waxaa ka mid ah oy qarin jireen sifatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam tilmaantii nebi moxamed markaa tilmaantii nebi moxamed inay dadka aynan fahmin bay rabaan waa ka qariyeen kitaabkoodana waa ku taallaa waa ka qur-aanku marka nebigu uu nebigu sal ll ly slam qur-aanka kusoo degay aladiina yatabicuuna rasuula alnabiya alumiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi ltowraati waalinjiil labadaa iyo waxyaabo kale oo ay qariyeenba waa jireen laakiin labadaa baa la tilmaamay labadaa marka waxaa loo tilmaamay laba muhimad waaweyn waayo midna caqiidaday ku saabsan tahayoo in nebi la garan waayo ilaahay soo diray nubuwaadka iyo nebinimada in la rumeeyo caqiidaday ka mid tahay marka dadkii caqiidadoodiina waa ka kharibayaanoo way ka qarinayaan iyagoo baahi u qaba caqiidadii mas'alada labaadna waxa ay tahay xuduuddii sharciga iyo axkaamtii shareecadana dadkii waa ka qarinayeen marka waa labo dhibaato oo ay dadka marka ku hayeen caqiidadiina inay toosnayd inay ka qariyaan iyagoo adduunyo raadsanaayo iyo inay ka qariyaan axkaamtii sharciga waxa soo hara marka maxay noqonayaan cibaadaadka iyo aadaab nin marka caqiidadii iyo axkaamtii qariyey cibaadaad iyo aadaab u daahi maayo inuu la dagaalamo marka labadaas waxay calaamad u yihiin marka nimankan shartooda iyo xumaanta ay wadeen nebi moxamedoo alla uu soo diray inaan la ogaanin ayay ku dadaalayeen axkaamta sharcigana inaan marnaba aynan dhaqan gelin waana inta ay ku dadaalaan waynaan ayb labadaas marka qofku hadduu labadaa meel ka jirado waa u dhammaatay marka nacam waa qof marka madaxii beelay oo laabasii beelay ayuu iska ahaanaya weliba rajmiga marka laga hadlayo xaakim mustadraga wuxuu ku wariyey bisanadihi can ibni cabbaasin man kafara biاlrajmi faqad kafara biاlqur'an ninkii rajmiga ku kufriyo qur-aanku ku kufriyey buu yihi ibnu cabaas min xaysu laa yaxtasib meel uunan ka filanaynin uunan ka malaysanaynin uma dakara alaayata aayaddan u sheegay marka yaa ahla alkitaabi qad jaakum rasuulunaa yubayinu lakum kahiira mima kuntum tukfuuna min alkitaab waxa ay qarinayaan oo nebiguna uu bannaanka soo dhigay waa rajmiga markaa ninkii rajmiga ku kufriyo qur-aankiibuu ku kufriyey isagoon is-ogeyn maanta meela rajmiga ku kufrisan oo haddana marka islaam u nisbo sheeganayaan oo dadka muslimiin iskaga dhigaya oo dhagax in dadka lagu dilaa wax diinta ka mid maahan iyo wax jira ma ahan iyo inkirayo waa zandaqo iyo markaa kufri waxyaabahaas wayacfuu wuxuu ka tegayaa can kahiirin wax badanna waa ka tegayaa oo ma caddaynaya nebiga sala allahu calayhi wasalam in badanoy qariyeenna bannaankuu keenayaa in kaloo badanna waa iskaga tegayaa wayacfuu can kahiirin oo waa maxay mimaa yukfuuna waxay qarinayaan wax badan oo ka mid ah buu ka tegayey nebiga laa yubayinuhu ma caddaynaya sababta waa maxay idaa lam tadcu ilayhi maslaxatun wax maslaxa haddaynan ku jirin ka dabategooda tirada badan maslaxo haddaanay ku jirin meeshii marka maslaxa aynan ku jirin waa iska dhaafayaan ayb mufasiriinta meeshaa marka wayacfuu kaiirinna sidaas leeyihiin oo yacni meeshaa marka maxaa ku jiro waxna waa bayaaninayaa wixii ay maslaxad dadka ugu jirto waxna waa ka tegayaayo isagoo adinka idinkuguba turaayo oo aan ceebtiina meel walba meesha u dambayso aan soo qufay ceebihiina waa badan yihiin meelo badan baa laga soo qufi karaa inta ay dadka baahida u qabaanaa marka la sheegaywixii aan baahi loo qabin waa iskaga tegayay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayb ayb xasanulbasri asaga wayacfuu can kahiirin macno kalau ku macneeyo wayacfuu waa dhaafayaa can kahiirin wax badan buu alla dhaafayaa oo min dunuubikum dunuubtiina ka mid ah towbati buu ku dhaafayaa tafsiirkaasna waa jira laakiin kan horaa looleeyahay qad xaqiiqa ahe jaa-akum waxaa idin yimid min allahi allah xaggiisa baa idinkaga yimid nuurun nuur baa idinkaga yimid nuurkaana waa nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh xaq iyo baatil ayuu kala saara iftiinku muxuu taraa marka mugdi ou jiro ee iftiin ou soo baxo dariiqaad maraysaa adoo marka dariiqaad arkaayo wax ayaad ka leexanaysaa wax ku danta ah jidkaaga meesha ou jiraad ku garanaysaa iftiin waayo nebiga marka sidaas laga wa kitaabun kitaab ayaa idiin yimid kitaabka oo mubiinun cad ama wax caddaynayo oo xaq iyo baatilkii idiin kala saarayo ayb kitaab oo yahdii bihi llaahu alla uu ku hanuuninayo isaga isaga sababtii uu ku hanuuninayo man qofkii itabaca raacay raalli ahaanshihiisa raacay subula asalaami nabadgelyada dadkeedayso man waa labaad subula salaami subulana mafcuul koowaad subula salaamina mafcuulkii labaad damiirka bihina bilkitaabi baa loo celina yahdii bihi laahu yahdii yahdi laahu hanuuninayaabuu ku hanuuninayaa man qofkii itabaca raacay ridwaanahu ridallaahi ilaahi raalli ahaanshihiisa marka ilaahay waa raalli noqdaa iska maxdaya maahane sifatu ridaa buu leeyahay ibnu jariirna meeshaa sifatu ridaa ayuu ku sugay aayaddan subula asalaami assalaam laba macnaa ku jirto bimacna allah in laga wado waayo min asmaa illaahi waxaa ka mid a assalaam marka macnuhu wuxuu noqonayaa allaha salaamka ah jidadkiisa ayuu ku hanuunaya ama in laga macneeyo subula salaami nabadgelyadii jidk jidadkeedii lagu nabadgelayay buu ku hanuuninaa qofkaa alle wayukhrijuhum waa ka bixinayaa alle min adulumaati mugdiu ka bixinayaa ila nuur tinka u bixinayaa xaggiisa biidnihi buuna ugu bixinayaa isaga idinkiisa wayahdiihim waa hanuuninayaa ilaa siraatin jid intii kaa buu ku hanuuninayaa jidka toosan aada u toosan jid toosanna waa ku hanuuninayaa alle laqad kafara aladiina qaaluu in allaha masiixu bnu maryam laqad laahi xaqiiqeehe kafara aladiina kuwii way kufriyeen oo waa gaaloobeen qaaluu yidhi in allaha alle huwa isagu almasiixu waaye masiixi ibnu maryama ahaa maryamo inankeeda ahaa qul waxaa tiraa nebiyow faman yaa yamliku awoodayo oo hananayo min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an yaa ka hananaya wax un in araada haddii uu doono alle an yuhlika inuu halaago almasiixa masiix ibna maryama ahaa haddii uu doono inuu halaago wa ummahu hooyadii haddii uu doono inuu halaago iyo waman duul fil ardi dhulka korkiisa ah jamiican xaal ay yihiin dhammaantood welilaahi alla unba u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa iyo wamaa beynahumaa dhexdooda waxaa yakhluqu alla waa abuurayaa maabuu abuurayaa yashaa-u uu doonayo wallaahu alla calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadirun qaadirun midka awoodo waay nasaaradii baa marka yacni halkana laga galayaa shanigoodo alla wuxuu leeyahay laqad kafara aladiina markii hore si guud baa looga hadlay ahlu kitaab baa si guud loo looga hadlay markaana marka yacni nasaaradii baa hadda tani ay ku saabsan tahay laqad la wallaahi qad xaqiiqehe kafara aladiina kuwii way kufriyeen qaaluu yidhi in allaha alle huwa almasiixu bnu maryama qoladaan markay tiri ciisa ilaah ah oo allaah ah waa marka laba qowl baa ku jirta oo ahlilcilmi sida alimaamu lbagawi oo kale wuxuu leeyahay waa koox nasaarada kamida waxaa sidaan yidhi oo ciisa ilaah dhahayo qoladaana marka wuxuu yihi wahum lyacquubiyatu ortodokska waayuu yihi min anasaara oo nasaarada ka mida almasiixu huwa allahu bay dhahaan masiixu waa ilaahay bay leeyihiin marka maqaaladaani sidan maadaama ay yidhaahdeen qoladan yacquubiyada ah yacquubiyadana sidaan ogyahay waa nasaarada yurubta bari dhulkan yacni dhulka xabashada iyo meelaha ayaa laga haystay madhabtaas laga haysta hadda lafteeda nasaaradii marka carabtana ee jaziira alcarabiya markaa deganayd nasaara najraan suuratu aali cimraana waxaan kusoo marnay nimankii najraan ka yimid waa waa kuwii nebiga la dooday ilaa markii dambe aan mubaahaloonna arrintu isugu soo biyo shubatay nasaaradaa marka najraan madhab madhabta kirishtanka oo ay haysteen waxay ahayd madhabkaas yacquubiga ahoo xabashaday ka qaateen marka waayo xabashada iyaga uga horreysay waxaan maadaama xabashadu ay madhab uu u ahaa kuwaan carabtaana ay isdhexgalayeen waa tii yeman ay haysteen xabashadu meelahaasay marka najraanna dhulkaa un yeman waaye hadda unbaa marka sacuudigu ay iska noqotaye marka halkaasay uga soo faaftay qur-aankuna marka kuwaas ay carabtu yaqaaneen baa si gaara uu u rainaa marka madhab ayaar tafsiir marka sidaas waay waa yacquubiyada carabna nasaaradii markaa qur-aankan uu soo degayay carabta kuwii nasraaniyadda galay waxa ay haysteen caqiidadaasay ahayd ee qowlka kale wuxuu leeyahay maya ee nasaaro dhan ayaaba sidaan aaminsan siday ku aaminsan yihiin marka la yidhaahdo can ariiqi luzuum waay kuwana sidaanay toos u dheheen waa yacquubiyada kale malkaaniyada iyo nasduuriyada iyo firaqaasna ayaga laftoodu marka si ahaan waa madhabtoodu waa iska tahay sidaas waxayna u tahay waxay tahay iyagu waxay aaminsan yihiin ciise ibnullaahi ciise inuu ina ilaah yahay allah baa dhalay marka marka ay leeyihiin inanka ama ilmuhu aabbahood wixii uu yahay bay ayaguna yihiin dabcan dee aabahood marka mulki uu ku fadhiya ilmuhuna waa boqorro haddii marka ay aabbihii ay allah ku sheegeen ilmihiina maxay noqonayaan un ayaguna ilaahiyey noqonayaan walidaalika marka iyaga laftoodkooda kama tagana meeshaas walidaalika waxay qabaan laahuud naas isaan marar badanba sheegnay ciise marka qeyb ilaah buu ka yahay qeybna wuxuu ka yahay bani aadam hadiiba marka qeyb isaga ka mida ilaahnimo ay ku sugeen inuu ilaah yahay waaba qabaanaya laftooda meeshaas marka iyada labadaa qowl baa ku jirto mana fogaan nasaaradoo dhan inay sidaas qabaan walida walidaalika abu xayaan alandalusi tafsiirka baxrulmuxiidka wuxuu leeyahay waqad ra-aytu nasara bilaadi landalus aniga lafteyda wuxuu yihi waxaan arkay kirishtanka andalus joogay man kaana yantamii ila alcilmi kuwa weliba cilmi u nisbo sheeganayo fiihim ayaga ku dhex jiray wadakara lii wuxuu ii sheegay buu yidhi ana ciisa nafsahu allah ninka iyaga culimmadooda wuxuu ii sheegay buu yihi ciise inuu allah yahay isaga laftiisaba wa nasaara alandalusi malakiyatun andalus nasaaradii joogtayna katoolik ahaayeen buu yihi nacam wa waana sidaas hadda lafteeda taas yihiin ba nacam ayb marka kuwaa katoliga laftooda inay sidaa qabeenu meeshaan isaga u keenay qultu lahu waxaan ku idhi buu yihi marka kayfa taquulu dalika sideed sidaa u leedahay min almutafaqi calayhi waxyaabaha marka laysku waafaqsan yahayna waxaa ka mid a ana ciisa ciise kaana yaأkulu wayashrabu see ciise allah ku yahay waaba cunaa waa cabaayihi ani adigu waafaqsannahay buu leeyay inuu cuno oo cabo see ilaah ku noqday marka fatacajaba min qowlii warkayga uu la yaabay wa qaala wuxuu yidhi idaa kunta anta bacda makhluuqaati illaahi qaadiran calaa an taأkula watashraba fakayfa laa yakuunu llahu qaadiran meel hadaad adiga oo bani aadamba awoodid inaad wax cunto ood cabto ilaahay see ku awoodi waaye yidhi inuu wax cuno ou cabo meel alad uu la ahlay waayo cunto iyo cabid baaiakeento soo maha ilahay baahi ma loo nisbay karaa marka waa maya diniinimadooda iyo waxay ku tusee iyo iyo balaadada ku jirta iyo qabaawada say u weyn tahay nacam markaasuu wuxuu yihi fastadlaltu min dalika calaa fardi qabaawatihi meeshaa waxaan ka gartay uu yihi qabaawada iyo damiinnimada hayso siday u xeel dheertay wa jahlihi bisifaat illaahi tacaala iyo inuunanba allah tilmaamihiisaba inaanu aqoonin baan gartay uu yihi meeshaas marka nimankaa marka kulligood inay yihiin qowl fog maaha qaar ka mid hadday yihiin kuwa kalena warkooda uu ka laazimayana waa un lamid nacam ayb haddii hadda yacquubiyadu keliya boqolada carabta oo made xijaaz ugu dhoweyd ayaa markaa la tilmaamayaa kufrigooda meeshaan marka kufriga qolada sidaan uu rabbi u leeyahay waa kufaar kirishta yahuudda iyo cid allaale wixiiba aan wixii islaamka khilaafsan oo diimo ah kulligood in kufri inay yihiin laga aaminaa waajib ah qofkii aan ka aaminin marka wixii islaamka kasoo haray oo adyaan ah qofkii aan baatilnimo iyo kufri aan ka rumaynin isagaa kuaa kufrinayo oo gaaloobayo waana meesha laga yiraahdo nawaaqidulislaam waxaa ka mid ah madaahibta gaalada caqaa-idka gaalada qofka inuu taswiibiyo ou tasxiixiyo oo sax waayo uu yidhaahdo ama uu ku shakiyo armay xaq ku taagan yihiin mase uu ku shakiyo qofkaasi naaqid buu ku dhacayo hadduu awal muslim ahaa diinta waa uga baxa kuwa laga hadlaayo marka waa dee gaa gaalada diin islaam aan haysanin ee ama nasaare ha noqdaan ama ha noqdaan yahuud ama cidda banan ha noqdaan kuwaas laa yushaku fii kufrihim gaalnimadooda lagu shakin maayo laakiin qof awal muslim ahaa diintii ma ka baxay mase kama culimadu isku qabtaan maalan ama adig iyo caamo ah aada fahmi weyso ninkan inuu diintii ka ridoobay iyo in kale waa kuu caddaaweysay haddaad ka gaabsatood ka joogsato takfiirintiisu qof uun beli oo yani qabaawo ay ku fogaatay baa aan ka hadlay middaan dadkan takfiirka oo an ka gaalaysiiyo dadka waxay ku haystaan qofkan waxaanuu sameeyey maxaa loo gaalaysiin waayey waa ka shakisay inuu gaal yahay ninkii gaalada gaalnimadooda ka shakiyay waa kaafir kuwee laga wadaa kuwa gaalnimadooda caddahay waay waayo qof wa ilaa qof muslim ah oo naaqid inuu ku dhacay iyo in kaleba adigii adan cadday karin xataa amase haddii xataa wax un wax ku dhacay culimadu mas'ale ay isku haysata kan waa naaqid iyo naaqid maaha amase iyo isaga iyagii laftoodiibaa waxay u arkaan amauu muta-awil yahay mase ma ahan bay isku hayaan culimmadii baaba isku khilaafsane adiga caami ah see ilaahay kugu cadaaba arrintaas adiga qaadina ma tihid nin dadka hadda diin u sheegaya ma tihid haddaa ka gaabsato ma ahan inaad yahuud gaalnimadooda ka shakisay ma ahan tii marka yahuuddii iyo nasaaradii bay iyaga muslimka dhex keeneen walidaalika qadiiman waxaa waa jirtay laysku khilaafay gaalnimadooda bilmithaal haddaan tusaale usoo qaatay ibnu carabi ataa-i ayaa ka mid a alxaatimi dimishiq uu ku duugan yahay bacdi alculamaana waxay leeyihiin muslim uu ahaa bal welibau ahaayay qabaan waana culumo qaarkood dadka sidaa dhahaya qaar kale oo badanna waxay leeyihiin kufrigiisu bannaankuu yaalla waa gaal haddana ninkii culimada ka mid ahay ee ay u cadaaweysay ee yidhi muslim ayaan u arkaayo gaal ma aha ha laga beri noqdo waa kaafir wax yidhi ma hayna firka lagu ibtiyeeyey cawaam waayo iyagoo cawaamay marka rabaan inay ummadda hogaamiyaan diin barasho laguma arkin cilmi akhris laguma arkin kuwa noocaas marka waa in aada looga fogaado la yskana ilaaliyo cay iyo uun marka yacni aflagaado uun iyaduna waxma tartee qofku inuu xujo xujo u tagaa fiican ilaa qof in la qofkan kooxdaasuu ka tirsan yahay filaan saas waay ay ka dhacday maanta dhan qofku inuu yidhaahdo nin aan cayda awoodin ma laha laakiin cilmigu qof walbaa ma awoodo waxaa fiican inuu cilmi la imaado sidaa wax ka bedelan qofka hayo ayb marka nasaarada dad beryahan waxaan aragnaa iyaga laftooda dhahaayo mu'miniin waayo gaale yaan la dhihin nasaarada gaalnimadooda qofka ku shakiyo waa gaal waayo qur-aanka haba caddeeyey laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ayb labada masalena qof muslima diinta inuu ka baxay iyo in kale haddii yaqiinan islaamnimadiisa loo og yahay waxa looga bixiyaa waa inay yaqiin noqoto iyo cilmi laakiin qof aan islaamkiiba gelin oo kirishtan ama yahuudi ah islaamnimadiisa gaalnimadiisa in lagu shakiyo maaha gaalnimadiisa ayb meeshaas marka markuu aayaddan abuxayaan uu ka hadlay waa sii wadayo qolo kaleuu ka hadlay marka iyagana marka lagu ibtilaysan yahay baatiniye ah wuxuu yidhi wa min bacdi ictiqaadaati nasaara nasaarada caqiidadooda caqaa'idkooda waxaa ka mida qaar ka mida waxay tahay buu leeyahay wa min bacdi ictiqaadi nasaara istanbada caqaa'idka nasaarada wax ka mida xaggooda ayaa istanbada oo ka istimbaaday man tasatara bilslaami qof isku qarinaya islaamnimada daahiran sida muuqato wantamaa ila asuufiyati oo suufiyadana u nisbo sheegtay oo waa maxay muxuu ka istimbaaday meeshaas xuluulallaahi tacaala ilaahay inuu dhex galay fi suurati aljamiilati muuqaalada qurxoon inuu ilaahay ku dhex jiro uu dhex gelayo ilaan nasaarada iyagaa waxay dhaheen mugta ilaahay ciisa u dhex galayay dhaheen kuwo waxaa jira iyaguna islaam sheeganayo oo u nisbo sheeganayo dadka yacnii madaahibta tasawufka u nisbo sheeganayo hadday ayagu iska celinayaan waa iska celiyaan laakiin hadda kitaabka wax ku yaal un baan hadda akrinaanu yacni taa marka qoladaasay u nisbo sheegtaan meeshaasay marka waxay ka soo qaateen caqiidada ah in allah subxaanahu watacaala suurada suwarka quruxda badan suurada qurxan inuu dhex galayo waman dahaba min malaaxidatihim buu yihi sheekha qoladii ku tagtay oo kuwaas malaaxidadooda diinlaawayaalkooda ka mid ah ila alqowli iyo kuwa yacni sidaa ku tegay ila alqowli bilitixaadi waalwaxdati caqiidada marka waxdada iyo xuluulka caqiidat lwaxda ama caqiidat lxuluul walitixaad waxaa laga wadaa qofku inuu yidhaahdo ilaahay baa wuxuu dhex galay ashyaada asagii iyo ashyaadii baa isla falgalay hal xabbay noqdeen adduunyada koonkao dhan marka waa allaahi caqiido kaloo xun nasaarada waxaa lagu haystaa dee ilaahay ciisa u dhexgalay bis kuwaan iyaga waxay leeyihin wax kasta u dhexgalay waa isku milmeen halay noqdeen waxaad arkayso o dhan marka waa ilaah suurooyinka unbaa kala duwanay ku leeyihiin waa kii marka ibnu ibnu carabiga uu sheegi doono waa tii uu dhihi jiray alcabdu rabbun warabu cabdun leyta shicrii man ilmukallafu addoonku waa rabbi rabbi waa addoon ma ogiyo yidhi yaa mukalaf a labadooda walbaa addoon addoonkan fircoon markuu leeyahay buu yidhi ana rabukum ulaclaa waa saxsanaayo see ku saxsanaa ilaahay baa ku dhex jiruu leeyahay ana rabukum ulaclaa markuu leeyahay isagii iyo allah mid isla noqday marka dee rabbi waa yahay waa sax madaahib fircoon ayuu sawaab ka dhigay ninkaas maca daalika dad culimadii ka mida qaarkood yaan arkin waxyaabahaas ama aanan siyaal kale amau ka wadaa iyay yidhaahdeen oo aan gaal u arkin mana la gaalaysiinin dadkaas waxaaba ka mid a alxaafid suyuudi baaba ka mid a suyuudi adi wax gaalaysiiyey ma aragtay ayb sakhaawina kitaab weyn uu ka alifay alqowl اlmumbi can tarjamati bni carabi la yidhaahdo imaamu dahabina wuxuu yihi in lam yakun ma fi اlfutuuxaati اlmakiyati kufra falaysa fi اdunya kufru waxa kitaabka alfutuuxaat اlmakiya ku yaal haddaysan gaalnimo ahayn adduunyada gaalnimo maba jirto yiri soo ma fahmin qolooyinkaasuu marka sheegayaa malaaxidada marka waxaas aaminsan dad badanoo marka magacyadooda tahay kal xallaaji xallaaj xallaaj zandaqaa loo dilay xallaajkan laftiis waa laysku khilaafsanay naam qaar culummada ka mid ah islaam waa ay dhihi jireen ayb kalxallaaji washawdiy wabni axlaa wabni alcarabi almuqiim kaana bidimashqa dimashq uu deganaa jiray khaatam ulawliyaa ay dadka qaar u yaqaanaan aadaa loo ziyaartaa qabrigiisa wabni alfaarid ibnulfaarid isagana taa-iye uu leeyahay nin barakabeela oo ahaa oo isagana wax daran aaminsan waxyaabahan qabo innaga marka lafteenna waxaa jira waddankeenna dad waaweyn oo haddaba culimonimo qaarkood loo aaminsan yahay waxay ii sheegeen dad waana jiri jirtayba qaarkood in ay akrin jireen kitaabka ibnu carabi fusuuska alfusuus kitaabka la yiraahdo inay akri jireen tasawuf iyo qalbiga in lagu dhisto suluukiyaada laga raadinaa dad culimo waaweyn hadda magacyadoodaba aanan rabin inaan tilmaamo oo waxaa jira marka fusuuskaas iyo futuuxaadkaas akriyo oo u haysto inay diin tahay wuxuu yihi kalxallaaji washawdiy wabni axlaa wabni alcarabi almuqiimi kaana bidimashqa wabni alfaarid wa atbaaci haaulaai iyo kuwaan atbaacdooda kabni sabciin iskandariye iyuu joogi jiray watushtariy tilmiidihi ardaygiisa wabni muطarif almuqiimi bimursiya oo andalus wasafaar almaqtuuli biqarnaata lagu dilay wabni lubaaj waabulxasan almuqiimu kaana baluurqiya baluurqa andalus iyo dhulkaas wa miman ra'aynaahu yurmaa bihada almadhabi almalcuun madhabkan malcuunka dadka lagu tuuri jiray waxaa ka mid ahaa alcafiifu tilimsaaniy cafiif atilimsaani tilimsaan waa jazaair algeria kameel ka mid ah walahu fi dalika ashcaaru kahiirat buu lahaa wabnu cayaash almaalqiy ayaa ka mid ahaa alswad alaqطac almuqiimu kana bidimashqa wacabdulwaaxid bn اlmuahar almuqiim kana bisaciidi misra walikiy alcajamiy aladi kana tawala lmasheekhata bikhanqaah meeshaasuuba sheikh ka ahaa saciid الsucadaa bilqaahira fi diyaari misra wa abu yacquub ibnu mubashir tilmiid tushtariy almuqiim bixaarati zu zuwayla deganaa kuwaasaa ka mida buu leeyay wainamaa saratu asmaaa haaulaa'i kuwaan magacyadooda waxaan u taxay buu yidhi nusxan lidiin illaahi ilaahay diinkiisa anoo u khayr miirayo yaclamu llaahu dalika ilaahayna waa ogyahay uu yihi taasna nimankaan niman lagu fidnoobayo kitaabadoodu qoran yihiin oo dad qaarkood ay yidhaahdeen niman fiican ay ahaayeen iyo waayo marka inuu magacaabo waa sax waana marka sidaasaana ka keentay naam kuwaan annaga magacyadooda aanan rabin inaan sheegnana ma rabna inaan caam aada usii caam bixino naam ayb oo dadka qaarkood magac sheegooda macno u sameynaa waxaana laga yaabaa dad hanuuni rabayna inay hanuunka uga qalloocdaan ay uga leexdaan ayb kuwaa marka wuxuu leeyahy washafaqatan calaa ducafaa'i lmuslimiin anoo u dhimrinaya dadka muslimiinta ducafadooda aan wax badan aqoonin wali waliyuxdaruu iyo in loo laga yacni looga digo fahum sharun min alfalaasifati falaasifada waa ka shar badnaayeen aladiina yukadibuuna allaha tacaala warusulahu kuwa alle rasuul beeniyeyeen falaasifada waa ka darnaayeen kuwa wayaquuluuna biqidami alcaalamka dhihi jiray wayunkiruuna albactha inkiri jiray waqad uulica jahalat miman yantami litasawufi bitacdiimi haaulaa'i dad iska jaahiliin oo tasawufka mutasawifo oo tasawufka u iishana kuwaan jacaylkoodaaba ay ku mamanaadeen ad bay marka ugu maman yihiin waiddicaa'ihim anahum safwat llahi wliya wawliyaauhu iyo sheegashada ay sheeganayaan inay ilaahay daduu xushay owliye alla inay yihiin waxaasay ku maman yihiin buu leeyahay waraddu cala annasaara walxayluula walxuluuliyatu والrad calى النasara wاlxuluuliyati wاlqaa'iliina biاlwaxdati huwa min wاlraddu calى النasara wاlxuluuliyati wاlqaa'iliina biاlwaxdati huwa min cilmi usuul الdiin caqiidada ayaa lagu daraaseeyaa buu leeyay intaanse waxaan u sheegay in uun lagaga digtoonaado innaga marka waxyaabaha hadda naga taabanaya waxaa ka mid a waxyaabaha ku dhisan madhabkan xuluuligan sababkaasaana u keenayba meeshan waxaa ku dhisan waxay tahay kutubaha qaar la akriyo guryaha qaar laga akriyo la barakaysto dadka lagu akriyo qaarkood masaajida qaar laga akriyo oo uu ka mid yahay manaaqibka midkan la leeyahay ama alfuyuudaat arabbaniya la yiraahdo caqiidada uu ku dhisan yahay waxaan waay waayo waxyaabaha ku yaalla waxaa ka mid a yacni sifaad ilaahay leeyahay oo shiiqaa sheeganaya la leeyahay malaktu ardallaahi sharqan wagarban wain shiئtu afnaytu lanaama bilaxdatin wa amrii amrullaahi in qultu kun yakun amarkeyga amar alla waayo kun haddaan dhaho waa iska ahaanayaan waxaas dhulka bari iyo galbeed anaa milkiyey oo iskale haddaan doonana khalqiga oo dhan ilbiriqsigan ku baabi'inana haddii la yidhaha waxaan maxay tahay wuxuu ku jawaabayaa uu leeyahay weligu wuxuu ku hadlaa lisaanu luluhiya yani ilaahnimadiibuu ku hadlaa ilaahay buu iska dhigaa see isaga dhigayaa ee ilaahay maqaam uu gaaray allah isaga dhex galay isaga iyo alle halay isla noqdeen adiga waxaad u malaynaya inuu qofkaan hadlaayo laakiin waxa hadlaa waa ilaahay barnaamijkoodu halkaasuu ku xiran yahay marka barnaamijkan marka waxaan radintiisu waxay ku habboon tahay meeshaas in laga abbaaran zandaqadaas iyo balaayadaas iyo waxaas ayuu aasaas u yahay qofkii marka watana hadda waxaa weeyaan kufriyaadkaas wato isagoo og ha wato hadduu doono dadka suldada iyo awoodaha siinaya dadkaasna oo ummadda dushooda ku siinaayo diinta ilaahay baa idinka soo haraysa ilaahay diinkiisu intii uu doono iyo meeshii uu doono inuu gaarsiiyo waa gaaraysaa waxaan yarkood haysato iyo waqtigan yarkood joo- qofkan uu awoodda uu leeyahay hadduu siiyo waxaas uu awood siiyo meel weyn gaari maayaan waxaan taariikhdana waa lasoo arkay iyagoo sanawaad faadimiyiinta masar meeqasanay haysteen laba qarni iyo heebay haysteen markii dambe kutubtii bukhaariga tafsiirkii qur-aanka wax dhan waa mamnuuc waa mamnuuceen waa diideen ummaddii markii dambe ilaahay dowlal ayuubiya u keenay waa ka tageen haddana xadiidkii iyo sunnadii nebiga waa ku faaftay meelahaas marka wax yaroo bani aadanow adiga isu tur adiga isu tur waxyaabaha noocaasna qofka ku howlan ama dhanniga u wanaajinayana ilaahay uga toobadkeen waxaas wax dhanni loo wanaajiyo ma ah laqad kafara ladiina laqad la wallaahi qad xaqiiqehe kafara ladiina kuwii way kufriyeen qaaluu yidhi ina allaha alle huwa isagu almasiixu masiix waaye ibnu maryama ina maryamo ahaa kuwaa way gaaloobeenoo way kufriyeen qul waxaad tiraa faman iyaa yamliku hananayo oo awoodayo min allaahi alle xaggiisa yaa ka hananaya shay-an wax un yaa ka hanan karo oo ka awoodi karo wax un ilaahay xaggiisa in araada haddii uu doono alla an yuhlika inuu halaago almasiixa masiix ibna maryama ahaa inuu dilo hadduu doono uu dhinto markaa wa ummahu iyo hooyadii waman fi lardi iyo waman duul fi lardi dhulka korkiisa ah jamiican xaal ay yihiin dhammaantood walilaahi alla unbaa iskale mulku samaawaati samaawaat mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa iyo wamaa beynahumaa dhexdooda waxaa ah yakhluqu alla waa abuurayaa maabuu abuurayaa yashaa-u uu doonayo wallaahu alla calaa kulli shayin shay kastaa qadiirun kan awoodo waayo marka ilaahay haddii cir iyo dhul iyo mulkigaa uu leeyahay istiqnaa daati ah buu leeyahay addoommadiisa waa ka maarmaa waxba uma baahno haddii ayagu ay dhimanayaan oo waxa alla xaggiisa uga imaanaya aan laga celi karin bani aadamkuna taana maxay ku tusaysaa iyaga cajsigooda iyo inay aada uga fog yihiinba rabbinimo wa qaalat alyahuudu wاnnasaaraa naxnu abnaau llahi waaxibaa'uh wa qaalat waxay tidhi alyahuudu yahuud iyo wanasaaraa nasaara waxay yidhaahdeen naxnu annaga abnaau llaahi baan nahay ilaahay wiilashiisii baan nahay yacni waana ilaalinayaa rabbi oo waa noo naxariisanayaa sida waalidku uu ilmihiisa ugu naxariistoo kale iyaga hadda middaan kalama jeedaan waana dhalay waalidou noo yahay kagama jeedaan mufasiriintu saasay dhahayaan wa axibbaa'uhu baan nahay ay maxbuubuuhu yacnii kuwiisa la jecel yahaan nahay oo kuwiisii marka la jecel yahay ayaanu anagu nahay marka labadooda mid walbaa gooni bay saas u tiri waa yahuudna iyadaa saas istiri naxnu abnaaullahi wa axibbaa'uhu nasaarana naxnu abnaaullahi wa axibbaa'uhu ayay dhaheen sidaan kusoo marnay suurat lbaqara waqaalat alyahuudu laysat الnasaara calaa shayin yani waqaaluu kunuu huudan aw nasaara tahtaduu saas oo kale aayaddaas qul waxaa tiraa falima maxaybaa yucadibukum ou idiin cadaabayaa alla bidunuubikum dunuubtiina muxuu idinkugu cadaabaa idinka dembiga aada gasheen muxuu idinkugu cadaabayaa haddaad ilmo alla tihiin oo alla uu idin jecel yahay ilaa axadka cidda uu jecel yahay ma cadaabee marka cadaabkaani yahuudda iyaga waaba soo marnayoo waxay aaminsanaayeen afartan maalmood in la cadaabayo kadibna la jannaynayo wa qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaama macduuda soo iyaga ma dhihin horta cadaab waa qirteen soo maaha afartan ba ha ahaatay in la cadaabayo marka waxaa la leeyahay haddaad warkan uu run yahay abna naxnu abnaa-ullahi wa axibbaa'uhu hadday run tahay maxaa afartanka beri xataa la idiin cadaabayo mau iska kiin daaya alle leanna waalid ilmihiis ma cadaabayo cadaab ku fiirsan maayo wixiina marka been ah waay marka bal e idraab intiqaali ah waay marka bal bashaan hal xujaa lagu dhuftay meel kale haddana wax laga tusaa bal e antum idinku basharun ayaa tihiin bashar basharka oo miman ka mid ah khalaqa uu abuuray isaga yakfiru alla waa u dhaafayaa liman axad yashaau uu doonayo wayucadibu waa cadaabayaa man axad yashaau uu doonayo welilaahi alla unbaa iskale mulku samaawaati samaawaadka mulkigeeda waalardi dhulka mulkigiisa iyo wamaa beynahumaa dhexdooda waxaa wa ilayhi ilallaahi alla intii kaa unba almasiiru meesha loo ahaanaya ay tahay bal antum basharun miman khalaq waa xujo kale waxaa la leeyahay idinku bashar kuwa uu alla abuuray ka mida unbaa tihiin mar haddaad marka bashar aad tihiin inaad abnaa-ullaahi aad nahay iyo waxa aada isu nisbaysaan nalama cadaabayo iyo aad tir yani aada tiraahdaan allaana jecel iyo bashar yani alla u abudadka alla abuuraad ka mid tihiin kuwaana waxay u dhexeeyaan inuu ilaahay ama u dembi dhaafo ama uu cadaabo hadday marka la imaadaan asbaabtii maqfiradana waa loo dhaafayaa laakiin idinku ma haysaanba taas bal ee antum idinku basharun ayaa tihiin bashar basharka oo miman ka mid ah khalaqa alla uu abuuray yakfiru waa dhaafayaa alla liman liman buu u dhaafayaa yashaa-u uu doonayo wayucadibu waa cadaabayaa man buu cadaabayaa yashaa-u uu doonayo welilaahi alla unbaa iskale uu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa iyo wamaa beynahumaa dhexdooda waxaa ku sugan wa ilayhi ilallaahi alla intii kaa unbaa almasiiru meesha loo ahaanaya ay tahay yaa ahla اlkitaabi qad jaaءakum rasuulunaa yubayinu lakum calىa fatrati min الrusul yaa ahla اlkitaabi ahlu kitaabow qad xaqiiqe ahee jaa-akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkeennii baa idin yimid yubayinu xaal ou cadaynayo lakum idinka ou idiin cadaynayo calaa fatratin kala go' korkeed ayuu idinkugu yimid kala go-a oo min arusuli rususha xaggooda ka ahaaday oy kala go-een macnaha an taquuluu maxaa l muxuu idinkugu yimidna an taquuluu lianlaa taquuluu inaydnan dhihin darteed maa jaa-anaa nooma imaanin min bashiirin ku bishaareeyo walaa nadiirin iyo ku diga nooma imaanin si aydnan u dhihin faqad xaqiiqee ah jaa-akum waxaa idin yimid bashiirun mid bishaareeyo wanadiirun ku digayaa idin yimid wallaahu allana calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midkii awoodo ha aayaddanna waxay tilmaamaysaa nebiga sala allahu calayhi wasalam muhimaddiisa macno weyn inuu dhulkan ugu fadhiyo dadkan ugu fadhiyo yacnii waxa uu dhulka ula yimid inay yihiin waxaan lagaba maarmin ilbiriqsi aan laga maarmaynin rabbigii ku abuuray buu ku barayaa cibaadada cidda iskale buu kugu toosinayaa dadkii oo baadiyeysan buu u yimid oo laba nooc ah imaa kitaabi nin marka kitaab u nisbo sheeganaya yahuud ama nasaara kitaabka uu u nisbo sheeganayana mubedel ou yahay la bedelay waqtigii nebiga intaan lasoo bixinin yahuudiga iyo nasraaniga jooga wax muxaraf ah oo mubedel abuu diin ka dhiganayuu haystay imaa inuu yahay mushrig wathani ah oo maanta wixii la fiicnaado caabudayo maalinna dhagaxuu caabudaa maalinna timir buu caabudayaa waana cunaa timirta hadduu baahdo dad noocaas oo kale ah ayaa marka ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam laga soo dhex bixiyey rusushii iyadoo ay kala go-day rususha markay kala go-day jahli baa imaanaya soo maa nebiyullaahi ciisana waqti dheer baa la moogaa meeqay ahayd shan boqol ilaa lix boqol meelahaasay ku sheegaan oo sano marka shan boqol oo sano haddii risaaladii ciise la mooganaa hadbana ay isbedbedelaysay oo gacanba gacan u dhiib gacanba gacan u dhiib ay ahayd markii dambena taxriif iyo dad qaab daran oo ka dhigtay diinta waxay wax ku cunaan bis ka dhigtay oo diintii bedelay ayaa yimaadeen dadkii marka waxay rabaan daruuradooda diiniga wax u ilaaliyaa la rabaa marka ilaahay nabiyullaahi maxamedun soo diray sala allahu calayhi wasalam waayo kulliyaadka dadku aynan ka maarmi karin awalan waa addiin rususha marka diin ayay la imaanayaan kuwa kalena marka shareecadoodaa la imaanaysa dee naftii maalkii nasabkii iyo cir iyo caqligii intaba yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow qad xaqiiqeeha jaa-akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkeenii baa idin yimid yubayinu xaal ou caddaynayo lakum idinka ou idiin caddaynayo calaa fatratin laba waaa laba ciraab baa ku bannaano jaa-akum in lagu tacallujiyo calaa fatratin kala go- korkeed ayuu idinkugu yimid waay kala go-a oo min arusuli rususha xaggooda ka ahaaday rusushii waa kala go-een macnaha waqtigoodaa aada u kala dheeraaday taas waa macno ama in la yidhaha calaa fatratin in la xaaleeyo waxaana laga xaaleynayaa yubayinu yacni yubayinu lakum yaa laga xaaleynan damiirka meeshaa ku jira marka yubayinu xaal uu idiin caddaynayo nebiga lakum idinka uu idiin caddaynayo calaa fatratin kala go' korkeed xaal uu yahay uu ku sugan yahay nebiga kala go-itaan korkeeduu ku sugnaa markaa uu idiin imaanayo ayb kala go-itaanka oo min arusuli rusushii xaggooda ka ahaaday marka halkaa cala inqiaacin min arusuli fatradana marka de waa inta nabiyullaahi ciisa baa risaalo u dambeysay nebiga ka hor yani kadib baa nebiga yimid sala allahu calayhi wasalam muddat lfatra marka waxaa la yidhi abu cuhmaan annahdi lix boqol oo sano yaa u dhexaysay buu yihi qataada wuxuu yihi shan boqol iyo lixdan sano shan boqol iyo afartan qaar baa dhahayo fatra marka maxaa lagu loogu magacaabay lianna waagii hore rusushu waa israacraacaysay uma arsalnaa rusulanaa tatraa kulamaa jaa ummata rasuuluhaa kadabuuhu nacam saasay isu daba socotay nabiyullaahi ciisa iyo nebigeenna waqti dheer baa u dhexeeyay marka na risaaladuna kulamaa ay gadaal yacni waqti dheer ay sii socoto acdaa badan ay yeelato acdaadaasina marka ay weliba risaaladaasi ku sallidan yihiin waa kulamaa ay sii saxnimadeeda iyo yani iyo in lagu tasarufo dadka ahlu baatilka ay ku tasarufaan oo saxnimadeeda ay baabi-iyaan waa iska badanaysaa laakiin nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam risaaladiisa maadaama ilaahay ugu talagalay ilaa qiyaami saaca inay baaqi noqoto ilaahay marka mar walbo culumo xaqa ilaaliso oo dadka diinka barto ayuu u yeelay yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu taxriifa alghaaliin waاntixaala almubdiliin watawiila aljaahiliin laa tasaalu طaa'ifat min umatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa yaأtiya amru اllah sidaana marka imaamu اlbukhaari iyo cali bnu اlmadini iyo yaziid bnu haaruun iyo waxay ku macneeyeen hum ahlu اlcilmi dadkaa mar walba joogaya waa ahlu cilmiga imaam axmedna waxaa isagana laga hayaa in lam yakunuu min ahli اlxadiidi falaa adri man hum kuwa haddaynan ahlu xadiidka ahayn ma ogi cidda ay yihiinu yidhi fatradaa marka yacnii tan mar diinteenna marka ilaahay sidaabuu ku ilaaliyey marka dadku berigaa dadkii noolaay dad xaqa raadin jiray oo ku dadaali jiray waa jireen siday ku helaanna uu adkaa zayd bnu camr bni nufayl ayaa ka mida dadkaas wixii ay quraysh samey jirtay shirkiga waa la xumaayeen caqli ahaan fitra ahaan nebiyullaahi ibraahim diintiisu inaynan sidaa ahaynna waa fahmaye shaam ayuu cilmi ku tabaayey shaamuu tegey kii ugu dambeeyey nasraaniga ah buu u tegey markaabuu wuxuu yidhi waa isu yahuudi buu u tegey markaasuu wuxuu yidhi inuu alla kuu caroodo haddaadan rabin waxaan aan hayna inaga hebel waay kii kale marka nasraan ninka ay hebel u tag buu yidhi kii nasraa nasaarada ugu dambeeyey ayaa marka wuxuu usoo tilmaamay yacni kaa isaga ayaa wuxuu yidhi isagana laftiisu sidaas oo kale u yidhi waxaan hayna inay wax ay hayaan inay wax muxaraf yihiin iyo sidii xaqeeda uu ku heli lahaa inay adag tahay buu u tilmaamay markaasuu bannaanka intuu usoo baxay buu wuxuu yidhi ilaahow ogow inaan xaniif ahay buu nabiyullaahi ibraahim diintiisaan raacay ilaahay keligiisaanna yaan marka yacnii aaminay oo aan yacnii cibaadada aan u ogolahay ninkaa markaa bicadii nebiga sooma gaarin inta nebiga aan lasoo saarin uu dhintay isaga iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaan lasoo bixinin quraysh baa hilib u keeneen waa ka tageen nebigii iyo isaga maynan cunin zayd bnu camr ibni nufayl wuxuu dhihi jiray rida ilaaha abuuray cawska ay daaqday ilaahay baa keenay maxaa ilaahay keyrkiisa ugu gowracaysaan way la xumeed marka ninkii xaq inuu raadiyo rabana dhibkaasuu u maraayay marka haddii marka rususha la waayana waxaa ladadku xayaato xayawaan noloshiisao kale iska noolaanayaan dadka qaar baa marka waxay aaminsan yihiin waxay ku leeyihiin culumo iyo wadaado iyo waxaasaa la sheegaya maxay dadka ugu fadhiyaan yaa dadka wax ugu fadhiyay marka ninka beerta tacbaaya iyo ninka farsamo yaqaanka iyo ninka dhakhtarka maa dadka macno ugu fadhiyaan keliya dadka soo diintooda waxay aakhiro ku badbaadi lahaayeen xayawaanka waxay uga soocmi lahaayeen ninka ka shaqeynaya inaad tiraa risaaladu macno ma leh waxay tusay un jahli dad badanna wararkaas oo kalea kasoo fulo haddaad adigu marka wadaadada qaarkood waxun ku aragtay ama aada necban tahay laakiin diintao dhan ha u gefin dadka xaqa sheegaayo dhan waa xun yihiin ha dhihin haddaad adigu si wax u aragto yaa ahla lkitaabi ahlu kitaabow qad xaqiiqa ah jaa-akum rasuulunaa rasuulkeeni baa idin yimid yubayinu xaal uu caddaynayo lakum idinka uu idin caddaynayo calaa fatratin kala go- korkeed ayuu idinkugu yimid kala go-aas oo min arusuli rususha xaggooda ka ah ay kala go-een an taquuluu lianlaa taquuluu si aydnan u dhihin baa nebiga uu idinkugu yimid maa jaa-anaa nooma imaanin min bashiirin ku bishaareeya walaa nadiirin iyo midiga nooma imaanin taasi aydnan u dhihin ay kay laa kay laa taquuluu maa jaa-anaa min bashiirin walaa nadiir ama karaahiyata an taquulu karaahata an taquuluu waxaa uu idinkugu yimid cid la nacaya inaad dhahdaan maa jaa-anaa min bashiirin walaa nadiir faqad xaqiiqeah jaa-akum waxaa idin yimid bashiirun baa idin yimid iyo wanadiirun ku idiin digo wallaahu alla calaa kulli shayin shay kastaa korkiisa qadiirun kan awoodo waid qaala muusaa liqowmihi yaa qowmi idkuruu nicmat allaahi calaykum qisadan laga bilaabana ilaahay nicamkiisau xusuusinaa reer bani israa'iil laba nicmoba waa la xusuusinayaa ambiyo badan in laga soo dhex saaray boqorro in looga dhigo ay maamuleen adduunyada yaa waxaa la leeyahay war ilaahay ku shukriye nicmadaa buu idiin galay mid kalena waa la tusaaleynayaa xumaan ay faleen ayaa la tilmaamayaa annaga si aanaan ugu dhicin xumaantaas marka allah wuxuu leeyay wadkur wadkuruu xusa id waqti qaala uu yidhi muusaa muuse ma wadkur xus id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi yaa qowmi qowmkayow udkuruu xusa nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina uu ku nicmeeyey xusa id waqti uu dushiina ugu nicmeeyey jacala uu yeelay fiikum idinka dhexdiina uu idin u yeelay ambiyaaa ambiyo dhexdiina uu nebiyaal uu yeelay nicmo aad u weyn waayo nebiyaal badan baa laga soo saaray oo kaanat banuu israa'iila tasuusuhum اlanbiyaa kulamaa halaka nabiyun mar allaale mar oo nebi uu dhintaba nebi kalea u imaanayeen ambiyada ayaa maamuli jirtay reer bani israa'iil wa jacalakum uu idinka yeelay muluukan boqoro wa aataakum uu idin siiyey maa shay lam yu'ti ounan siinin axadan axad axadka oo min alcaalamiina caalamkii waqtigiina ahaa dadkii waqtigiina joogay waxaanu siinin buu idin siiyey markuu sidaa alla idin yeelay oo uu idinkugu nicmeeyey taa xusuusta yaa qowmi buu yidhi nabiyullaahi muusaa qoomkayo udkhuluu gala alarda dhulkii almuqadasata la dahiray dhulkii la dahiray ee ilaahay barakeeyey waa baytalmaqdis gala markaa masaray ka baxayaanoo halkaasay aadayaan yaa jooga marka baytalmaqdis baytalmaqdis waxaa jooga niman cawaan ahaayo camaaliqa la dhihi jiray oo dhulkaa ciraaq iyo shaam u dhexeeya ka yimid xaraa bilaadi xaraan iyo dhulkaabay ka imaadeenoo kancaaniyiin ayaa la dhihi jiray kancaaniyiin dad iska marka wathaniyiin oo mushrikiin iska abay ahaayeen marka allah wuxuu leey maadaama idinka nebi idin hogaaminayo kitaabna la idin siiyey ordaha oo magaaladaa yacnii dhulkaa gala yaa qowmi qowmkayo udkhuluu gala alarda dhulkii almuqadasata la dahiray allatii dhulka oo kataballaahu alla uu qoray lakum idinka uu idiin qoray dhulka uu alla idiin qoray idiin qoraydaa marka macnaheeda waa maxay ilaa hadhow waxaa imaan doonto qaala fa inahaa muxaramatun calayhim arbaciina sana idiin qoray marka maxaa laga wadaa marka dambe tiihaas markaad ka baxdaan waa tegi doontaan qaar baa marka waxay leeyiin kataballaahu alla uu idinku farad yeelay lakum ee calaykum korkiina inaad gashaan iyaga marka waxay ka cararayaan fa inahaa muxaramatun tahadhowna haddii ilaahay qoray see looga xarimay haddana ishkaal noocaasay istusaayeen walaa tartaduu ha noqonina raajiciina xaal aad tihiin idinkoo u laabanayo calaa adbaarikum yacnii dabadiinna gadaashiina xaal aad idinkoo u laabanayo fatanqalibuu markaa aada gadoontaan khaasiriina idinkoo kuwa khasaaray sidaa buu marka ku yidhi dhulkan gala ilaahay baa marka alla tala saarta gala socda qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow ina fiihaa qaryadan dhexdeeda qowman baa ku sugan qolo qolada oo jabbaariina dad qasbid badan oo dad layn badan oo cawaan ah waa weyn xoog badan wa inaa anaguna lan nadkhula ma gelayno haa qaryada ma gelayno xataa intii yakhrujuu ay ka baxaan ilaa ay ka baxaan minhaa qaryada xaggeeda ilaa ay ka baxayaan fain yakhrujuu hadday baxaan minhaa qaryadii ay ka baxaan fa inaa anagu daakhiluuna kuwa gelayaan ilaa ay ka baxaanna uma soconay hadalkan marka nabiyullaahi muuse ayaa ku yidhi laba iyo tobankii naqiib ayuu diray laba iyo tobankii aan soo sheegnay wabacahnaa minhum ithnay cashara naqiiban sow ma ahayn laba iyo tobankaa ayuu diray oo meesha soo sahmiyo gala buu yidhi bax dhulkii markay xaggii xagga u marmareen bay waxay arkeen dad xoog waaweyn oo dhaadheer xoog badan oo awood leh bay arkeen waa ka cabsadeen marka warbixintii ay soo celiyeen waxay noqotay sidaan laba marka iyaga ka mid ah yaa ka ra'yi duwan toban sidaasay dhaheen laba ka mida laakiin waa arki doonaa waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow ina fiihaa qaryadan dhexdeeda qowman baa ku sugan qolo qolada oo jabbaariina kuwa dad qasbid badan oo awood badan oo xoog badan marka israa'iiliyaadku warar badan bay sheegaan xoogooda iyo ay ka waramaan iyo waxay samey jireen iyo ibnu kathiirkana waxbuu sheeg sheegayaa laakiin wax weyn oo lagu sii leexda maahan isaga laftiisa waa tilmaamaasaas wa innaa anaguna lan nadkhula ma gelayno yacni maba geli doonno haa qaryadaas xataa yakhrujuu ilaa ay ka baxaan minhaa qaryada xaggeeda ay ka baxaan ilaa ay ka baxaan geli mayno maxay uga baxayaan imaa biqitaali ghayrina annaga hayrkeena hala dagaalamo saa ha uga baxaan ow bisababin yukhrijuhum ama sabab kale oo iyaga saar bixiso fain yakhrujuu hadday baxaan minhaa qaryadaa ay ka baxaan fa inaa anagu daakhiluuna kuwii gelayaan nahay markaas oo haddii ay baxaan kuwa gelayaan nahay oo markaa waan gelaynaa sidaa bay dheheen ayb jabaar marka qofka aadka u dheeroo xooga badan baa la yidhaahdaa haadihi naklatun jabaaratun geedka timirta oo geedaha kale ka tilmaaman ka dheer naklatun jabaarah la yidhahda ayb iyaguna marka dad sidaa ku sifaysan bayba ahaayeen xoog waaweyn qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen labadaa oo min aladiina kuwii ka mid ah yakhaafuuna ka cabsanaayeen allah alla ka cabsanaayeen kuwaas oo ancama allaahu alla uu u nicmeeyey calayhimaa korkooda uu u nicmeeyey labadaa waxay yidhaahdeen udkhuluu gala calayhim korkooda u gala albaaba iridda uga gala udkhulu lbaaba albaabka gala calayhim korkooda ugu gala oo magaaladan marka albaabkeeda ka gala faidaa dakhaltumuuhu faidaa dakhaltum haddaad gashaan hu qaryadii aad albaabkii aada gashaan qaryadii albaabkeeda aad ka gashaan fainakum idinku qaalibuuna kuwii adkaanayaa tihiin wa cala allaahi alla korkii alla korkiisa oo keliya uun fatawakaluu tala saarta in kuntum mu'miniina haddaad mu'miniin tihiin marka labada nin bay ku sheegaanoo yuushac bnu nuun iyo nin kale labadaabaa ka ra'yi duwanaato waxay yidhaahdeen labada nin marka maxaa lagu tilmaamay min aladiina yakhaafuuna kuwa ilaahay ka cabsanaya ancama allaahu calayhimaa ilaahay dushooda uu u nicmeeyey habaad iyo sugnaansho ayuu ilaahay siiyey marada cabsida alle inay wax weyn tahay baad fahmaysaay qofka ilaahay ka cabsanaya xaqa khashyatihi yacni waxaa weeyaan tala saarashada alle iyo makhluuqaas inaanu ka cabsanin yaa imaanaysa qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen kuwaas oo min aladiina kuwii ka mid ah yakhaafuuna ay yakhaafuuna allaha ilaahay ka cabsanaya yakhaafuunada marka mafcuulkeeda waa la qadara min aladiina jaari majruurkaana wuxuu dhacayaa sifo ayuu rajulaanida oo u dhacaa kuwaas oo yakhaafuuna yani min aladiina kuwii min aladiina labadaa nin oo min aladiina kuwii ka mid ah yakhaafuuna cabsanayen allaha alla ka cabsanayen jumlada ancama allaahuna sifo kale waa laga dhigi karaa kuwaas oo ancama allaahu alla uu nicmeeyey calayhimaa korkooda sifo labaad marka waa laga dhigi karaa meeshaa marka rajulaanida waxaa marka hore jaari majruura lagu sifeeyey uma haddana jumlo tartiibtu marka haddii laba yacni shibhi jumle iyo jumle haddii wax lagu sifeynayo shibhu jumladaa la hormarinayo jumlada markaa gadaal yay ka yay ka timaadaan sida badan macno kale icraab kale ancama laahuda ku jira oo in la xaaleeyo waayo qaala yacni ancama allahu waa jumlo jumladani marka macrifo gadaasheeday iska dhacdayoo rajulaanida nakiray ahayd laakiin marka la sifeeyo macrifay u dhowaanayso maaha mar hadday macrifo u dhowaato marka sidii macrifo oo kale loola dhaqmaa marka ancama allaahu qad ancama allaahu xaal oo alla u nicmeeyo calayhimaa korkooda saasaa la dhahma waxay yidhaahdeen maquulu qowlkii waa kana udkhuluu gala calayhim udkhuluu gala albaaba iridda ka gala calayhim iyaga korkooda uga gala faidaa haddii dakhaltumuuhu albaabkii aada gashaan fa inakum idinku qaalibuuna kuwii adkaanayaa tihiin meesha un u dhowaado albaabkii taga amarkii allah laydinka helo wa cala allaahi alla korkiiun fatawakkaluu tala saarta in kuntum mu'miniina haddaad mu'miniin tihiin qaaluu waxay yidhahdeen yaa muuse muusow innaa anagu lan nadkula ma gelayno haa qaryadaa ma gelayno abadan weligeen ma gelayno maa daamuu muddata dawaamihim inta ay joogtaynayaan oy daa'im ku yihiin fiihaa qaryadaa dhexdeeda inta ay ku sugan yihiin annagu geli mayno marka maa daamuu abadanaa laga bedelaa lan nadkula ma gelayno haa qaryada abadan weligeen ma gelayno maa daamuu ma gelayno intay joogto ay ku yihiin ay daa'im ku yihiin fiiha fi lqaryati qaryada dhexdeeda muddata dawaamihim fi lqaryati maada masdariya darfiya waay abadantaana laga bedelaan ee fadhab tag bay yidhaahdeen anta muusow tag anta adiga iyo wa rabbuka iyo rabbigaa taga faqaatilaa dagaalama inaa anagu qaaciduuna kuwii fadhinayaana haahunaa meeshaan goobtaan meeshan ah kuwii fadhinayaan nahay adiga iyo rabbigaaga baxa socda oo taga taa marka waxaad dareemaya nebigoodii oy nebinimona u aaminsan yihiin iyaysaan ula dhaqmayaan cid kale marka maxaad umalayneen asxaabta nebigana siiradooda markii laga warramayay waa ka duwanaayeen sidaan oo markii nebigu uu la tashtay beder asxaabta waxay yidhaahdeen ku dhihi mayno reer bani israa'iil siday yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun bal waxaan ku leenahay idhab anta warabbuka fa naxnu macakumaa muqaatiluun adiga rabbigaad yacnii dagaalama annagana waa idinla jirnaa innagoo idinla jirno yaan dagaalamaynaa waa kaa garab dagaalamaynaa saasay dheheen qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inii aniga laa amliku ma hananayo oo awood yacni kuma lihi ilaa nafsii nafsadeyda maahane iyo wa akhii walaalkay haaruun maahane fafruq ilaahu kala bixi beynanaa annaga iyo wa beyna alqowmi qoladii dhexdooda alfaasiqiina daacada rabbi ka baxayn kuwaa marka faasiqiinta iyo annaga rabbiyowna kala saar marka qaala wuxuu yidhi alle fa inahaa qaryadu fa ina alarda almuqadasata dhulka la dahiray muxaramatun ama nabiyullaahi muusaa baaba sidaa dhahayo oo alla uu u waxyoonaya fa inahaa qaryadu muxaramatun weeyaantu la idinka xarimay qaala wuxuu yidhi alle fa inahaa qaryadu dheh ardada muqadasada ah muxaramatun tu la manciyey oo la xarimay waayo calayhim iyaga korkooda duquuluhaa gelideedaa laga xarimay oo laga joojiyey arbaciina afartan sanatan min sanatin afartan sano qaryadaa gelideeda waa laga joojiyey inay galaan waaba xag allaa looga diiday yatiihuuna way wareersanaanayaan fil ardi dhulka korkiisa ayay ku wareerayaanay ku wareersanaanayaane hadba waa iska soconayaan meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan garan maayaan jumladan marka mustaanafo waay in la xaaleeyana calayhimta damiirka ku jira laga xaaleeyana waa bannaan tahay muxaramatun duquuluhaa calayhim yatiihuuna xaala kownihim baana loo diidayaa yatiihuuna ay yihiin kuwii soco yacni ku wareeraya oo ku wareersan filardi dhulka korkiisa falaa ta'sa ha tiirin oo ha tiiraanyoonin cala alqowmi qoladii korkooda ha ku tiiraanyoonin alfaasiqiina daacada rabbi ka baxay qolo faasiqiina waxba ha ka murgin oo iska daa sidaas baana dhacday zamankii tiiha lagu jiray baana nebiyullaahi muusaa ou dhintay sala allahu calayhi wasalam haaruunna hortiis buuba dhintay yuushac ayaa marka qaryadii furtay yuushac ibnu nuun yaa qaryadii markaa yacnii galay mare meelo kale sida aan markaa aan ku arkayno in sha allahu tacaala hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabi